waxaad ogtihiin burburka kadib inaan la samayn bug caafimaad oo aan ugu talagalnay inaan hadda aan bug caafimaad aan samayno xajka keliya ma aha xajka waa ku bilaabaynaa laakiin wuxuu socon doonaa si caadi ah qof kasta oo soomaali ah oo ka baxo aadan cadde international airport waxaa ku xiran oo waajib ku ah inuu qaato buugga caafimaadka go-aankan aan qaadanay ma aha go-aan ka yimiday madaxda gobolka banaadir waa baahi ka timiday shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir sida aad ogtihiin qofka markuu baxayo adduunyada wadamada kale uu ka baxayo waxaa lagu xiraa inuu haysto buug caafimaad annagana maadaama aan nahay dowlad oo dagaalo sokeeya soo maray laakiin hadda aan soo laabano dhabadii dowladnimada aan cagta saarnay inaan la soo noqonno sharafkeennii iyo iyo waxyaabihii ee dowladda lahaa jirtay oo buuggaanu kow ka yahay sharaf inoo tahay waxaan doonaynaa shacabka soomaaliyeed ee sharafsab leh inay dowladnimada hana qaaday ay nala qaadaan aan samayno buug caafimaad oo gobolka banaadir oo ku guulaystay taariikhda burburkii wixii ka dambeeyey inaan samayno buug caafimaad oo qofka soomaaliga ah ee muwaadinka ah uu ka baxayo eraborka magaalada muqdisho inuu qaato buug caafimaad oo ka soo baxay dowladda hoose taas oo laba siyaaboodba faa'iido ku leh kow in qofku uu caddeyn haysto inuu lasoo tallaalay oo buuggaas u yahay caddeyn labo in khadmaadka yarka oo laga qaado oo toban dollar ah lagu kabayo dalkeenna soomaaliya oo haddii ay noqoto inaan dhisno laami haddii ay noqoto inaan wax kaloo muhiima aan ku qabanno baahida loo qabo in la qaato bug caafimaad waxay ka timiday shacabka soomaaliyeed gobolka banaadirna wuxuu ku dhiirigeliyey inuu u fududeeyo samaynta buggaas qiimaha waa toban dollar buggaas waxaa ka qaadan kartaa tigidhada meesha laga jarayo oo travel agencyga amba eraboorka qofka raba inuu ka baxo eraboorka waxaa shardi ah inuu soo qaataa buugga caafimaad meelaha oo ka qaadanaya waxaa ka mid ah eraboorka oo ka baxayo iyo meesha oo tigidhka oo ka goosanayo oo travel agencyga ah